waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal inkastoo suugaanta soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda maahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba carruurtii ay dhashay ay korisay ee ay barbaarisay kolkay weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin odayga oo keliya ayaa ku lahaa hablaheeda yaradka laga qaato waxba kuma ay lahayn odaga ayaa wada lahaa sidoo kale lagama talagelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaaleyntooda ay u burburtay tarmintoodana ay kabuhu kaga idlaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay odaga oo keliya ayaa ciddii uu doono wax ka siin jiray markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u jeedi jiray waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay waxay soomaalidu ahayd welina ay tahay bulsho uu raggu la sarreeyo dumarkuna uu la hooseeyo iyaga oo aan gelinna ka maarmi karin ayay haddana si ba-an u yasi jireen xoogga muruqa oo laga roon yahay ha joogtee iyada oo aan laga xirrib roonayn ayay caqligaabni ku sheegi jireen waxay qabeen qofta dhadigi in aanay ahayn garaad iyada ku filan iska daa mid ay dad kale wax ugu tarto ama ay ugu talise markaas bay ku mahmaaheen tala naagood laguma tanaado markaas bay ku xijiyeen reer ay maray u talisay murug maarug baa u dambaysa sidaa darteed baa go'aamada waaweyn ee maamulka qoyska ku saabsan ay afadu goor dambe ku ogaan jirtay marar badanna ay darisyada ka maqli jirtay weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhasha iyo taranka markay joogto waxay ahayd bulsho uu laboodku la weynaa dhalashada dhadigoodkana ka nixi jirtay sida islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku dhaqnayd ee aqoonla-ida lagu tilmaami jiray haweenay la ogaa inay foolanaysay markuu eebba kala keeno ayay isweydiin jireen heble maxay dhashay hadday gabadh dhasho gabadh bay dhashay jawaabtu ma ahaan jirine waxay ahaan jirtay iyadaa isdhashay oo ah oraah canugta soo korodhay iyo tan dhashayba lagu liidaayo daryeelka goor noolba ay umuruhu u baahan yihiin hooyadaasi ma ay heli jirin iyada qudheeduna way is ogeydo ninkeeda iyo bulshada kale toona dheeraad kama ay filan jirin ma hadday wiil dhashaa masxarad baa geyiga oo dhan isqabsan jirtay rasaastu markay dalka soo gaadhayna waxaa loo ridi jiray xabado dhowr ah oo ninka qorigale aad qaali ugu ahaa wax walba oo ay jeceshahay ayaa umushana aqalka looga soo buuxin jiray uusiga iyo dhirtii udgoonayd ee magaalooyinka fogfog laga keeni jirayna lagama iloobi jirin markaas bay kurayadu geela ugu heesi jireen umul wiiliyo aroos maahide maxaa uusigu kaaga soo uray waxay ahayd bulsho dhab u rumaysnayd ragga midka ugu liitaa in caqli iyo waxtarba uu dumarka oo idil kaga horreeyo taasna waxaa laga garan karaa mahmaaha af soomaaliga kuwa ugu dhiiran middood waa tii ay ku oran jireen ndergarato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo dardarro xaddigaas leh marmarka qaarkood gabadha ay is yidhaahdaan xoogaha dumarka kale way ka garaad sarraysaa si gaar ah ayay u danayn jireen hadday madax bannaan tahay inay guursadaan ayay u xusulduubi jireen oorin la qaba hadday tahayna warkeeda ayay meel walba ka ridi jireen aan haddaba idiin soo tabiyo arrintaas iyada ah sheeko xidhiir la leh waxay ku sheekayn jireen niman socotaha ayaa goor fiida ku soo hoyday reerab meel degan ha yeeshee wax ugu wacnaaba raggii meesha degsaday habeenkaas cidi kama ay joogin dumarkii oo keligooda ayay ugu yimaadeen kuwaasoo haddiiba u sheegay in raggii reeraha lahaa ay ka maqan yihiin waxay ahayd si dadban oo loo yidhaahdo hore noo dhaafa idinma soori karayne hase ahaatee taa nimankii way ka dhagacadeeyeen markaas bay ku yidhaahdeen hablo yahow waxba hana soorine waanu daagannahaye gogol aan dhinaca dhigno meelahaas meel noogu fidiya iyagiina sidaas way ka yeeleen hase ahaatee markay inta gogashii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay isceebsadeen wayla ahaan weyde nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waaberiga ka jarmaadaan waxaase ka hor timid laba dhibaato oo sooryanoodu ay la kala dhantaagmi doonto waa mare ariga u joogaa waa riyo keliya oo ragga cidaa loo qali jiray xeladoodana kuma jiraan waa marka labaade aqallada biyo laguma ogo oo berri garab ka hor dhaankii maqnaa la fili maayo maxay kolka yeeleen bal wax dhowr riyihii u xeraysnaa eesaan ugu shislayd ayay dhegta ku soo dhegeen markaas bay bireeyeen hilbaheediina dab ay shiteen ku hogeeyeen way soleen goortiisi ay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiyey midood baa tidhi naa waxaan istooriya ma aha ragna lama horgeyn karee aan iska dayno nimanku ha iska seexdeen laba kale ayaa ku raacday welibana ku daray in hilbaha sidaasa aanay marti u toosin karin ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay ila soo booday hilbaha aniga ii dhiiba anigaa nimanka u geynaya sababta sooryadayadu ay u laalaadana u sheegi dooneen markaasba inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeradii ay ku jireen waxay daba dhigtay hadal kooban oo maantaa kadib suugaanta soomaalida ee tiraabka ah qayb ka noqday waxay tidhi waa raagnay oo rag la-aan baale waa riyo oo idala-aan baale waana solayoo biyo la-aan baale siday sheekadu leedahay nimankii martida ahaa afkalaqaad baa ka soo haray waxay la amankaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda markaas baa midkood waxay haddiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg reeraha ugu soo noqdo inuu gabadhaa u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono sidaas buu yeelay gadaabkiina waxay dhashay baa la odhan jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado wada jirkoodana reer hebel loogu yeero maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday dulucdeeduse waa maxay jawaabta oo koobani waxay tahay dumarka ayay u quuri la-aayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax soori karaan xilkasinimadaas inay yeelan karaan hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan iyaga oo kasmo oo idin u diidan soo kuwii ku mahmaahi jiray kalcaana galeen kasma galo weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh waxay kaloo odayadu ku sheekayn jireen ninbaa inta gabarh guursaday haddiiba garaabyari ku dareemay kumase uu degdegine waa u kaadiyey intii ay saddex da-ood ka dhalaysay ha yeeshee way ka soo rayn weyne maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay degaan wadaag ahaayeen markaas buu uga cawday caqliyarida ooridiisa abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiyo ku yidhi haweenaydu carruurteeda carruuraha kale ma ka taqaan saaninkiibaa ahaa ku jawaabay dabadeedna abwaankii ayaa kula teliyey waxba caqli ha ka raadine intaasba ku hayso weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo mid kale oo hadduu eebba idma ku saabsanaan doona gudabta dumarka soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan